gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaala ayaa daafuray bandhiga wejiga koowaad ee daraasada nashqadeynta habiymareenada magaalada muqdisho munaasabada ayaa lagu soo bandhigay daraasada guud oo lagu sameynayo biyomareenada magaalada muqdisho iyo waxqabad howleedka ka dhalanaya qaabka loo horumarinayo sameynta nashqadaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada mudane yuusuf xuseen jimcaale madaala ayaa tilmaamay in mashruucan uu ahmiyad weyn u leeyahay magaalada muqdisho
saan la wada soconaba culeyska ugu weyn ee magaaladan muqdisho ka jiray ilaa in muddo ah wuxuu ahaa laba shay shayga koowaad wuxuu ahaa waddooyinka ama kaabayaasha dhaqaalaha oo burbur baahsan oo soo gaaray xilligii burburka xal ayaan u helnay isku tashi iskaashi ayaan ku qabsanay howlahaas meel fiican ayayna noo marayaan wax badanna way nooga qabsoomeen runtii intii yartahay adoon joognay inta kilomitir ee la dhisay oo iskaashi lagu dhisay waa waxaan hadda kow iyo labo aan halkan lagu soo koobi karin taasna waxaan uga mahad celinaynaa alle subxaanahu watacaala kadibna shacabka soomaaliyeed oo garwaaqsaday inay ahmiyadda koowaad u leedahay mashruucan waddooyinka ah qodobka labaad wuxuu ahaa mashruuca biyaha magaalada saan la wada soconaba shalay say aheeda maanta ma aha way dhisantay dabaqyo dhaadheer iyo interlog iyo qurxintii magaalada ayay qeyb weyn ka tahay laakiin waxaa laga dhaxlay culeyska biyaha biyo mareennadii oo in badan oo ka mid ah iska xirmay biyo mareennadii shaloo yaraa oo baaxadda magaalada la ekaa baaxaddii magaaladu weynaatay iyo dhismooyin badan oo soo kordhay iyo warihina oo yar iyo dirineejyadii biyomareenadiioo xirmay ayaa culeyska u weyn oo magaaladaasta ahaa taasna in muddo ah wool bangiga ayaan isla wadnay sidii wax looga qabo lahaa hadda sidii laga dhawaajinayey laba bilood ka hor ayaan halkan ku daafurnay oo hether nova iyo maaragtay u n o b s ay maaragtay arrintaasi ayagu wool bangiga mas-uul uga ahaayeen arrintaas iyada ah anigu waan u sheegay oo waxaan dhahay cid kastoo wax nala qabanayso dadka waa nooga dhowdahay gacmo furan aanu kusoo dhoweynaynaa wax caqabaada nagalama kulmi doonto arrintaas ayaan kusoo dhoweyna laakiin waxaan dhahnaa hal shardi inaysan nagu noqonin baasha iska dabameeraysi oo aan wax naga dhammaan inaysan nagu noqonin wax la yaqaano la tabakan inaan aragno ayaan u baahanna maanta waxaa la dhihi karaa qeyb ka mid ah ayaan halkan ku aragnay daraasadii oo la soo sameeyey iyo mashruucii oo aan dareenkiisa hadda aan qabno inuu xilliyada ugu dhow ou dhaqaaqi doono taasna waxaan leeyahay gruubka ama yunitka nooga wakiilka awool bangiga iyo maaragtay gruubadan hadda qaatay kunturaadaha iyo maaragtay wasaaradda howlaha guud oo garab nagu siinaysay intaba waxaan leenahay waa ku mahadsantiinsi kastaba mashruucan uu soo bilowday labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa hadda ku dhow mid gebagaba ah